magaalada caynaba ee ka tirsan gobolka sool ayaa maanta kulan uu ku dhex maray somalilan iyo wafdi uu horkacayo saleebaan ciise xag la toosiye guddoomiyaha ururka s c labada dhinac ayaa ka wada hadlaya arrimo la xiriira xiisadda colaadeed ee ka taagan magaalada buuhoodle wariyaha v o eda ismaaciil xuseen farjar ayaa warbixin amuurtaasi la xiriirto waxa uu goordhoweyta ka soo diray magaalada hargeysa saaka aroornimadii hore ayaa wadahadalladani u bilaabmeen wafdi ka socday dhinaca somalilan iyo wafdi kale oo ka yimid dhinaca magaalada buuhoodle wafdiga ka socday dhinaca somalilan ayay horkacayeen wasiirada arrimaha gudaha madaxtooyada maaliyadda iyo guddoomiyaha xisbiga u cid injineer faysal cali waraabe halka dhinaca buuhoodlena uu horkacayay saleebaan xagla toosiye guddoomiyihii ururka s c guddoomiyaha xisbiga u cid injineer faysal cali waraabe oo kulanku markii uu dhammaaday kadib oo aan khadka telefoonka ku helay ayaa waxa weeye hadalkaan imika aanu aanu bilowna waxa weeye waa bilow waa bilow nabad noolkaa geedi sacad nabadeed bilowgeed wey bilowgeed nabaduna cid kasta u tahay maqaaysa ehel u tahay oo faado u tahay markaa waxa dee maanta noo bilaabmay waxa weeye oo si qurux badan ilaa shalayto ilaa xalin aanu wadnay wadahadalo ka socda udhexeeya magaranaysa dhinaca jumhuuriyadda somaliland iyo iyo kooxda magaranaysa reer buuhodle oo guddoomiye u yahay miyii guddoomiyaha ka ahaa s s s s s s c da marka si mugle bay noogu yimaadeen oo wanaagsan iyo weji wanaagsan waan gartay dabcan beesha uu ka soo jeedo saleebaan xagla toosiye siyaasadda aragti ahaan maamullo kala duwan ayay taageersan yihiin markaad la hadlayseen wafdigan buuhoodle idinka yimi qaab noocee ah ayaad ula hadlayseen ma isagoo matelaya saleebaan xagla toosiye beesha uu ka soo jeedo mise kooxdiisii uu hogaamin jiray hadda waxa weeye waxay ku koobneed waxa weeye waa waa deegaanka buuhoodle weye oqaashoodii iyo magaranaysaa garaadadoodii iyo culimadoodii iyo magaranaysaa maleeshiyadoodii qodobada ugu weyn ee shirkan maanta ka soo baxay ayaa u muuqday in intiisa warbaahinta loo soo bandhigay diiradda lagu saarayey dhinaca nabadgelyada iyo nabad kuwada noolaanshaha halka qodobo badan oo goobta lagaga hadlayna si gaara loogu jeexjeexay tabashooyin ay wafdigan uu hormuudka u ahaa saleebaan xagla toosiye ay u hayeen dhinaca somalilan hase ahaatee wasiirka arrimaha gudaha ee somalilan maxamed nuur caraale duur oo aan khadka telefoonka ku helay isaga oo safar ugu soo baxay dhinaca magaalada burco ayaan weydiiyey in arrimaha kulankan lagu jeexjeexay ay ku jireen in ciidamada somalilan laga soo qaado duleedka magaalada buuhoodle runtii waxyaabaha arinka oo dhan dee meel baanu isugu geynay wixii dhacdadkii oo dhan waxaanu isla garanay inay gudiga u qiimayso wasiirku wuxuu sheegay inay tabashooyinka oo dhan meel isugu geeyeen arrintaasina ay ku jirto arrimahan guddida farsamo ay eegi doonaan waa ku jirtay qofka dee ay ka cabanayaan ciidamadaasoo
wasiirku wuxuu sheegay in xubnahan ay kulanka la galeen ay gaadhayeen ilaa toddobaatan xubnood wuxuuna wasiirku khadka telefoonka iigu sheegay in kulankani ka tarjumayey islamarkaana wafdigani tabashada reer buuhoodle ay u keeneen wafdiga somalilan
ninka maqan ay maara u noqon karto gogol ismaaciil xuseen farjar v o a hargeysa